saciid cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliya ayaa tilmaamay in khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland iyo puntland aanu ahayn khilaaf salka ku hayo dana soomaaliyeed keliyana ay tahay khilaaf dano shakhsiyadeed ku dhisan wuxuuna shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey in ay ku baraarugaan dhibaatada uga imaanayso siyaasiyiinta danleyda ah waxa uuna intaa ku daray in ay doonayaan oo keliya in ay ummadda soomaaliyeed isku baabi'iyaan waa kan isaga oo ka hadlaya waxaa la ysku qaftay ma ahan adeer ma ahanee dan soomaaliya ma ahan waxa karaysaska jiraahuna kama dhalan hadday puntland tahay iyo hadday jubbaland tahay iyo hadday meel kaleo soo imaan doonto tahay yacni kama dhalan dan soomaaliya oo la ysku qabtay mana ka dhalan doono mid hadda soo socota dan soomaaliyeed waxa weeye nimankaani niman oo guruub oo nimba meel haysto oo nimba meel joogayahay aniga waa hadmada waa kabani oo shiraho oo sheer oo ninkii sheerka yani muxuu ahaa ka fahmi waayo muxuu ahaa asaga faa'iidadiisa danihiisa yani uu ka baxayo ayay wixii u ekaadeen marka sidaasaa meesha ka jirtay haddeerna wixii lagu heshiiyo ama layskugu yimaado intaas bay noqonahayaan marka ilaa laga gudbo xayndaabka ah ee habka muxuu ahaa sheerka businesska oo kabaniga ah iyo n g o-ga siyaasadda laga dhigay ilaa halkaas laga gudbo dhibka soomaaliyeed oo siyaa ka jira nimanka siyaasiyiinta horjoogayaasha ah waa soconahaya waana xalkuna in dadka soomaaliyeed oo lagu dirirhayo xukunkooda inay iyagu fahmaan oo ay ka gudbaan xayndaabka qabyaaladeed oo ay muxuu ahaa nimankaan adeegsadaan siyaasiyiinta waxaa maalmahanba baraha bulshada qabsaday dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe iyagoona dagaaladaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen shacabka soomaaliyeed